magaalada kismaayo waxaa ka dhacay saaka toogasho loo geystay saddex qof oo ku jiro sarkaal horey uga tirsanaa maamulka magaalada kismaayo iyo ciidamadii huwanta ahaa ee ka qabsaday ururka al-shabaab sannadkii laba kun iyo labayo tobankii yaasiin nuur gaas yaasiin raadaar ayaa la sheegay inuu qabo dhaawacyo halisa saare cabdi axmed ayaa arrimahan ka waraysatay cabdi nuur gaas oo ay walaala yihiin yaasiin raadaar waxayna wax ka weydiisay weerarkii walaalkii lagu qaaday sahroy horta ama nayrobin joognaa meeshii telefoonadii aan kula hadalnay warkayna siiyeen baan idinsiinaynaa saaka subaxii hore ayaa ninkaan hotel oka la yidhaahdo oo uu deganaa uu soo fadhiistay damaankiisa inta magaalada soo maray askartii la socotay oo ilaalinaysayna gurigiisa oo ku degan hoteelka ayay horaac iyo waxaas u galeen isaga iyo niman kale oo oo hoteelka deganaaba waxay wada fadhiisteen meesha hoteelka fadhigiisa ah hoose banaanka ah kabacdi baabuur hubaysan oo askaru saaran tahay oo baa yimid baabuurkaasa ayaa de ninkiio waardiyen uusan la joogin meeshii soo galay xabadeeyeen xabad bay la dhaceen isaga xabado badan baa ku dhacay madaxa xabadaa kaga dhacay caloosha xabadaa kaga dhacay lugaha waa jajaban yihiin aduu xabado badan baa ku dhacay fad iyo meesha la joogayna qaar ka midihna waa ku dhaawacmeen meesha marka dhaawaciisu waa mid noocee ma culus yahay mise waa fudud yahay dhaawaciisu aada buu u culus yahay haddana airboortka kismaayo ayuu yaalaa oo diyaarad aan ugu dirnay in nairobi loo soo qaado aad baana dhaawaciisu u culus yahay waana markii labaad oo saas oo kaleeto magaalada kismaayo loogu dhaawaco way suxi loogu dhaawaco marka dhaawaciisu dhaawac culus waayo yaa kaloo wax la noqday marka waxaad ii sheegtay in dad kale goobta ay ka dhawaayeen dhaawac kalena uu jiray ugu yaraan laba nin baa oo nin ka mid yahay niman odayaalaho meesha deganaa ayaa isku dhaawacmay ugu yaraan laba nin baa ku dhaawacantay oo mid dhaawac culus yahay isaguna waa tahay waxaad ii sheegtay in laba jeeroo hore sidaasoo kale loo soo weeraray bal waxaad iiga warantaa maxaa gaara oo isaga lagu bartilmaameydsanaya yaasiin yaa daba yaa daba joogay cidaad ka warqabtaan wuxuu idin sheegay wallahi de waxa weye meeshu waa meel qasan meel waxa weeye ammaan uusan ka jirin ciidamo hubaysan oo qabiiluhu ay degan yihiin ninkaana waa waa qabiil kale laakiin hadda iyaga ayay isla socdeen marka ilaa hadda baaris baa la wadaa laakiin kolley ciidamada un meesha ka tirsan ciidamo ah baa baa baa baa ku baa gaarsiiyey nabad waa tahay adinka eheladiisa ah sida adigoo kale tan iyo waktigan maamulka cid aad la xiriirteen oo ama idiin sheegi karta wixii ka dambeeya dilkiisa ama cid loo soo qabtay intaba anagu horta aniga waxaan la xiriiray maamulka rag ka tirsan oo wasiirka arrimaha gudaha midka aho jenaraal darwiis waa wada hadallo hadda hawsha waday cadda cali raaga waa wada hadalay hadda kamaanaa wada hadlin hadda waxaan ka wada hadlayna arrin sidii u ninkaan badbaadadiisiisa oo qaadistiisa ah marka weli ma ahan arrin anu hadda cidda lasoo cid lasoo qabtayna ma jirto aan intaan warka ka hayo laakiin arrintaas weli ma ahan arrin hadda aanu hadalkeeda galnay waa hadda waxaan ku jirnaa ninkaan haddii ilaahay badbaadinayo sidii un loo badbaadin lahay kaasi waxa uu ahaa cabdinuur gaas oo ay walaala yihiin yaasiin nuur gaas yaasiin raadaar oo maanta lagu dhaawacay magaalada kismaayo khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayuu ugu warramayay waryaheena saare cabdi axmed